فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana u wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal culus ku qaaday fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo dagaal la soo bilowday maanta ilaa iyo caawana socda oo magaalada laascaanood ee gobolka sool ku dhex maraya ciidamada maamulka somalilan iyo dadka deegaanka wararkii ugu dambeeyay kacdoonka ka socda magaaladaasi iyo qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo wax laga xumaado ku tilmaamay xasuuqa magaaladaasi uu ka wado maamulka somalilan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka sheekh xasan xuseen aadam oo kelimad ka jeediyey xaflad khatim u ahayd sharaxaadda kitaabka riyaadu saalixiin oo lagu qabtay masjidka bilaal ee dalka kenya odayaal ka tirsan beesha waceys leh oo ka hadlay deegaan u dhexeeya wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo galguduud halkaas oo laga saaray ciidanka dowladda federaalka qodobadaasi ayaad caawa dhegaysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo isniin ah sagaalka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna kowda bisha koowaad sannadda labada kun saddex iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilaabo barnaamijka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay caawa dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidanka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofguduud buurey oo hoostaga magaalada baydhabo maanta ayay ahayd markii ciidanka mujaahidiinta al-shabaab sidaanoo kale ay u weerareen magaaladaasi oo ay isaga carareen ciidanka dowladda inkastoo ay kusoo laabteen gelinkii dambe ee maanta هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa ka soconaya dagaal maanta soo bilowday oo ilaa iyo caawa soo gaaray kaasoo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka somalilan maanta oo keliya ciidamada muuse biixi waxa ay halkaa ku dileen ilaa iyo lix ruux oo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood kuwaas oo maalintii sideedaad wada kacdoon ka dhan ah maamulkaasi waxaa xihan goobaha ganacsiga wadooyinkana waxaa lasoo dhoobay oo lagu arkaya kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka maamulka somalilan dhinaca kale maanta deegaanka tukaraq ee gobolka sool waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan somalilan iyo puntland haddaba qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka hadlay oo wax laga xumaado ku tilmaamay xasuuqa maamulka somalilan uu ka wado magaalada laascaanood bismi illaahi raxmaan iraxiim waa salaamayaa idaacadda alfurqaan waana uga mahad celinayaa fikirkanaga inaan ka dhiibano idaacadda intaa kabacdi haddii aan u galno xasuuqa ballaaran ee laascaanood ka socda ee ay u geysatay maamulka somalilan waanu ka tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay iyo hantidii meesha ku burburtay iyo wixii ku dhaawacmayba waxaa la socotaan in boqol soddon iyo sagaal qof la dilay labadii sano u dambeysay oo hal qof oo ka midana aan loo soo xirin hal qof oo ka midana aan ciddii dishay la dabagelin marka waa dil qorshaysan oo loogu talagalay dadka in lagu laayo laguna baaba'sho oo muddo dheer soo jiray sida la ajligeed waxaynu u kala dhigaynaa dhibaatada dadka haysata iyo cidda qorshaha soo maleegeysa Eh, dadkan saaad ula socotaan eh, gobolka degan waxay ahaayeen dad taariikhda soomaaliya ku xusan oo halgankii barakeysnaa ee wadanka gaalada looga saareeyey ingiriiska iyo wixii la halmaala eh, dadkii ka qayb qaatay ayay ahaayeen oo saldhig ama gaashaandhig u ahaa dagaaladii tirada badneed ee lagu xereynayey dhulka soomaalida ama islaamka Eh, sidaa darteed waxaa marka ka go-on gaaladu nimankaa ayaga ah meel kastay joogaan in la ugaarsado oo la laayo Eh, waagii hore waxaa loo soo mari jiray gaalo caadiya markii dambe waxay bilaabeen dee qof kula midaba oo kula af ah oo soomaaliya oo kula hadlaya sida labadan maamulo ashaadala dirarka somalilan iyo puntland ayaa had boqolo kusoo duuli jirtay oo dhibaateyn jirtay ummaddii markii ay dhibaatadii ka kacday na waxaa loogu daray dil iyo boob iyo dhac e, wayna soconaysaa ayaga keliya ma saameynaysa soomaaliya oo dhan baa arrintaa loogu talagalay e, maamuladan hadda kale iyo meelahan joogo na saasoo kale ayay u shaqayn doonaan haddii aan la iska qaban soomaaliyana meel dheer ayaa laga doonayaa waxaa kaloo jirta inaan hadda ka hor ka hadalnay e, idaacadaha maxalliga ah oonu sheegnay in haddii soomaaligu uusan dagaalamin hub iyo qalab yeelan falastiin oo kale inuu dhagax tuur bilaabayo dee falastiin waana niman khibrad loo waad arteen hadda e, nimanka yuhuudda ah way iska dhicisaa gantaanay saarte u malayn maayo soomaaligu inuu wax suubin doono taa waa intaa midda labaad waxaa jira e, qorshe ay ku talagaleen nimanka etoobiya in dadkaas la laayo maadaama ay ummadda keliya oo aan maamul goboleed subsan ay yihiin waad la socotaan waa dhul ballaaran sool iyo sanaag baa la isku yidhaahdaa dadka degan e, weli maamul goboleed ma ay subsan meesha aad kala socotaan reero ama tuulo ama degmo ka mida ay maaragtay ay subsadeen maamul goboleedo oo madaxweyneyaal loo suubiyey way diideen ayagu waxay ka mintidayeen ama ku dhimanayeen inay soomaalinimadaas weyn ay ku ballaartaan sidaa darteed cid asxaan u falaysa malaha haddaysan iska dhicin sheekadu way bilowday waxaan kaloo anigu qabaa in maaragtay maadaama ay hadda halgankii ay heeryada iskaga qaadi lahaayeen ay ku jiraan haddii ilaahay ku guulayo oo iska qaadaan waxaan kula talin lahaa ummadda halkan ka soo jeegto oo dad diin jecel ah oo soomaalinimo jecel ah oonu ku naqaano oo khayr badan aanu ku naqaano inay diinta islaamka qaataan kitaabka ilaahay inay qaataan asagay ku kala badbaadayaan kuna badbaadayaan cizi iyo sharafna ku yeelanayaan waxaan kaloo dardaarmayaa ummadda soomaaliyeed ee joogta maanta meelaha xorta sheeganayso wallaahi bilaahi tullaahi xor ma tihiin sidaa iyo si ka daran baa lala maagan yahay ummadda soomaaliyeed oo lay loo layn doonaa waxaad arki doontaan magaalada muqdisho oo dhiigu mulcaliyeynayo waxaad arki doontaan kismaayo nimankan dusha nalaga soo saaray oo annagu aanan isku afka ahayn isku dhaqanka aanan ahayn ee midabka keliya soomaaliga nalaga ah wax kale uma tababartaan hadda laascaana dadka laynaya ha u malanana etoobiyan inuu yahay inuu maraykan cadaan yahay midna ma aha intaba way ka xishoodaan waxay maanta suubiyeen waa nin kula midaba kula afa damaca inuuba kasoo jeeda laga yaabaa guriga wiilka uu dilayo marka cid dayn mayaan culimo dayn mayaan sheekh dayn mayaan nin waalan xataa dayn mayaan maxaa marka taasi aadu waaqac kuu tahay soomaalida waxay dhahdaa ninkii asaagii loo xiro adigana soo qoyso dee taasaa ka dhacaysa wayna ka dhacda meelo kaleeto marka hala baraarugo waxaan noola keenoo dhan giddi waa saas ma aha somalilan keliya puntland keliya maaha maarata koonfur galbeed weeye iyo jubbaland weeye iyo ayaa kasii wada xun cadowga koowaad oo soomaaliya ay leedahay weeye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة الفرقان يا شقاله هذه يدك الصوماليات يا مسلمين تابعوا والسلام يا سلام كبعدي وحان دوني وحير إن كير هذا شقاقة كتاجن مقالة لاسعانات حقيقة وحان أرنك روا أيان ضرو iyo wax laga xumaado in dad muslimiina oo shacaba dhiigooda magaranaysaa u daato si maclo la-aana runtii magaalada in badan baa qas ka taagnaa dilal ay ka socdeen meelay ka socdaan iyo si ay u socdaan toona aan la garanayn sida la sheegayo waxaan leeyahay horta marka u horeysa shacabka reer laascaanood xukuumaddii ama maamulkii meesha joogay hadduu soo qaban kari waayey ama uu sugi kari waayo ammaankii oo dadkii la laynayo oo haldoorkii magaalada la laynayo waxaa xil ka saaran yahay idinka laftiina inaad magaranaysaa aad boqolaal qof oo la laayay oo laascanood gudaheeda lagu dilay macquul maaha reer laascanood waxba kama oga markaa idinka laftiinu inaad magaranaysaa hawsha aad ka aad ka howlgashaan oo aad magaranaysaa cidda idin laynaysa aad farta ku fiiqdaan oo soo qabataan waxaa weeye waa waajib idinka laftiina idin saaran weeyaan reer laascaalood shacabka reer laascaalood intaasaan kaga gudbaya haddaanu gudbo xagga maamulka meesha ka jira waxaa weeye maam gobolkan sool ama khaasatan magaalada laascaanood cidda uu xil ka saaran yahay ee ay tahay inay ammaankeeda sugto waxaa weeye idinka weeyaan haddaad sugi kari weydeen oo maxaan sheegaa aada waxba ka qaban kari weydeen dadka shacabka ahi xaq bay u leeyihiin inay idin tuhmaan oo yidhaahdaan idinka ayaana laynaya maxaa yeelay ammaanka idinka ayaa mas-uulka ah idinka ayaa yidhi mas-uul baanu ka nahay ammaanka oo meesha ma garanaysaa taladeeda gacanta ku hayna idinka ayaa yidhi haddaad markaa aad ammaankii sugi kari weydeen ama aad sugi weydeen say doontaba ha noqotee shacabku xaq bay u leeyihiin inay idin tuhmaan inay idin iyo inay magaranaysaa shardi idinka dhiganba ammaankooda inaad sugtaan oo ay kacdoon iyo magaranaysaa ay mudaharaad idinku sameeyaan xaq bay u leeyihiin taasi waa mid ta labaad dadkii oo dil ku socdo oo muddo dheer uu magaranaysa uu dil ku socday markii ay cawdeen ee ay dibadda u soo baxeen haddana madaxa xabad lagala dhacayaa waa wax lagala waa wax lala yaabaa runtii waa wax magaranaysaa dee magaranaysaa dad miyir qaba ama magaranaysaa wax kala garanaya oo waxaanay qaadan karin oo laqin karin weeyaan marka waxa weeye imaa meesha inaad ammaankeeda sugtaan dadkii dadkaa laayana aada soo qabataan kuwa aad idinku iminka layseenna aad ka garbaxdaan imaa inaad meesha maamulkeeda iyo xilkeedaba aad faraha ka qaadaan waxba kama dhexeeyaan sidaasaan magaranaysaa anigu kole intaasaan ra'yigayga aan isleeyahay waxaan uga gudbayaa raggii culimada ah ee odhan jiray dad baa dhiigooda la banaystay waxaan la yaabsanay waxaa magaranaysaa arrintan ay uga hadli waayeen shaksi shaksi ka hadlay wuu jiraan laakiin ilaa xad in dadkan dhiigooda magaranaysaa la banaystay cid saa ugu cadaysa oo magaranaysaa si sidii markii horeba loo qaylin jiray u qaylisa ilaa iminka lama hayo marka waxa weeye dadkan waxa weeye muslimiinta ah ee meesha dhiigooda lagu daadinayo xaq waxay u leeyihiin magaranaysaa inay hadlaan inay xuquuqdooda sheegtaan inay magaranaysaa waxaan laynaya inay ogaadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan halkan waxaan ka salaamaya dadka muslimiinta meel weliba ay joogaan idaacadda alfurqaan waan si gaara u salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahi subxaana watacaala islaamkaas ha u gargaaro shacabka ay maleeshiyaadka laynayaan ilaahi subxaana watacaala sidaha uga dhaamo ilaahi subxana watacaala waxaan ka baryaa maleeshiyaadka meeshaas joogo oo shacabka la joogo inuu ayaga ilaahay isku diro halkaana isku gumaadaan ilaa waa uu maleeshiyaad maleeshiyaad la dagaaleen balse shacabka ilaaha ka badbaadiyo dhammaan ummadda muslimiinta meel weliba ay joogaan ha u duceeyeeno ummadda shacabka oo muslimiinta oo laascaanood ka jihaadahayo difaacanaya naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda in ilaaha subxaana watacaala barakeeya gaaladan ilaaha isku diro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu warbaahinta alfurqaan waa salaamayaa dhammaan saa u wada dhan yihiin anigoo ah magacayga siciid nuur jaal oo kusoo hadlaya dalka dibadiisa horta yacnii tacdiyadan aad baa looga xumaaday dadkao dhan oo soomaaliya dhanaa ka xumaaday oo loo geysanaya culimada iyo ogaasyada iyo waxgaradka iyo dhalinyarta loo geysanayo maamulka somalilan u geysanayo aad baan maaragtay ani uga xunnahay dadkan macnaha dad lasoo dirsaday waaye waa dadna sidoodaba maamul oo maaragta yani oo taag daran oo haddana aan awood lahayn waaye marka waxaan jeclaan lahay in dadka meesha ku dhaqan horta ilaahay baa umama u maqan oo muslimiinta ah waxaan jeclaan lahay in meesha walaayaadka ku dhow inay maaragta yani ay isaga haajaraan sida rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam meesha uu ku dhibtooday inuu magaaladiisa maka uu jeclaayo uu ka tago madiina aado yacnii ay ku qasbeen reer qureysh marka ayagana micnaha inkastooy meel lagaga soo gurmado ama meel maanta yacnii garab laga soo siiyo aan lahayn afkii haddaad ku hadashidna xabsi lagu xabsi lagu geliyaayo haddaad gacan ku hadashidna maaragta yani dowladda laguu soo adeegsanayo maamulka diinta islaamka aan qiimo iyo qadarin iyo sharaf iyo sumcad aanba aysanba ka lahayn ay bis keliya ay ka tahay agtooda afkooda keliya ama ay ka dhahaan yani islaam baan nahay islaam baan nahay ma noqoto qalbigaaga inaad ka noqotid baa la rabaa marka hore ood niyadda ka noqotid islaam markaas kadib inaad ka hadashid marka dadkan oo somalilan la yiraahdo dad sidoodaba maamulkaasi oo hadeertaan uu ninkan hogaaminaya oo la yiraahdo biixi aad iyo aad horta tacdiyadiisa suu u qabtay ilaa hadda wax layla dilooyaa wax layla qabanooyaa xabsi la geliyooyaa wax layla xirooyaa marka yacni waan arki karnaa annaga waan dareemi karnaa dadka oo muslimka ku dhaqan gobolkaasi marka waxaan dhihi lahay inay dadkaasi raalli ahaanteyda inay iska qabtaan ay ishubeeyaan oy ka sameeyaan meesha islaamiyad ay waxaasi garab iskaga siiyaan meeshaasi ay ka bixiyaan waxaasoo dhan oo oo saliibiyiinta u shaqeeya oo rafayaanayaasha ah inay isaga saaraan taasaan dhihi lahay aniga ra'li ahaanteyda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maankiina maxmed oo joogta gobolka hiiraan waxaan leeyahay ummadii muslimiinta ee reeraas canood ma halkaas ku geeriyooto allaha u naxariisto inta dhaawacana allaha caafiyo waxaan leeyahay reeraas canood la dagaalama somalilan maamulka somalilan la dagaalama la jihaado biixin waxaa leeh ummadda muslimiinta iyounan ugumaadin ummadda muslimiinta ammaan ballaaran ha siiyo wax uu biixi isxaan uu leeyahay ummad muslimiinta uu u haayo ma lahan waxaan ka rajaynayaa inay la dagaalamaan ay la sabartamaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waayahay qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa sheekh xasan xuseen aadam oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa kelimad ka jeediyey munaasabad ka dhacday masjidka bilaal magaalada nairobi oo lagu soo qatimayay sharaxaadda kitaabka riyaadu saalixiin ee uu akhriyey fadiilatu sheekh xasan xuseen aadam kitaabka ujeeddadiisu loo akhriyey ama kutubtaba loo akhriyo ama ummaddu manaahij waxbarasho loogu dejiyo ama du- dacwo iyo alla u yeedhid waxa loogu howlan yahay waa saddex qodob keliya saddex qodob keliya ayaa la raadinayaa qodobka koobaad ee axad walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa fariin diineed u wada ama ilaahay uu dhambaal la soo dhiibay la soo diray ama uu rasuulo ilaahay uu ilaahay doortay ay la yimaadeen waa un saddex qodob oo keliya addacwatu ila allah dacwatu alkhalaa'iqi ila allahi subxaanahu wa tacaala ama tacriifu alkhalqi billaah khalqiga in la baro oo loogu yeedho ilaahay subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatihi khalqigu iyo uunku alla inay bartaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoon u yeeshaan oo maxay qaabkay aqoon ugu yeelanayaan asmaada ilaahay iyo tilmaamihiisa inay gartaan axadka markaad asmaadiisa iyo magacyadiisa wan wanaagsan iyo tilmaamihiisa wanaagsan aad taqaaneed barato waa taqaanaa uunka in loogu yeedho alla weyne subxaanahu wa tacaala oo ay ku bartaan biasmaa'ihi wa sifaatihi ayaa kitaabka ujeedooyinkiisa kow ka ahayd qodobka labaad ee dacwo iyo diinba ku taagan tahay waa maxay waa bayaanu ariiqi lmuusil ila allahi subxaanahu wa tacaala in la caddeeyo markaad ilaahay barata kadib ood rabbigaa garata kadib waddadii aad u mari lahayd ilaah inuu kaa raalli noqdo xaggee loo maraa see ilaahay loo caabudaa see alla loogu dhowaadaa waddada ayadaa in la caddeeyo oo la sharxo oo ummadda la barana waa hawshii iyo xilkii ambiyada iyo culummada iyo ducaadda kitaabkuna intaasuu qabanayay oo loo akhrinayay bayaanu ariiqi almuusil ilaah waa maxay waa bayaanu sharaa'ici sharciga inaad garato maxaa xaaraana maxaa xalaala maxaa waajiba ku saaran maxaa xaqoo laguu leeyahay maxaa lagaa mudan yahay alla muxuu kaa rabaa ilaahay muxuu ka cadhoodaa rabbi muxuu raalli ka yahay rabbi muxuu ku farxaa alla muxuu jecel yahay haddii alla weyne lagugu xidhay oo lagu baray alla axadku yahay lagu baray waa in lagu caddeeyo waddadii iyo dariiqi aad u mari lahayd ilaahay inuu ra- kaa ra- kaa raalli noqdo oo waxaa loo yaqaanaa bayaanu ariiqi almuusili إلى الله سبحانه وتعالى أوامحي وبيان الشرائع بيان الأحكام دينتا إن لقيحه ومضى الله عديه ضبك لقا قبته وناقا الله هرسيدوي قضبك صدحات إيه أنبياء إيه ورصدود أي لي مادين وبيان حال المدعوين بعد القبول أو الرفض dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala la baray loogu yeedhay waddaday u mari lahayn la tusay laba mid unbay noqonayaan hawshaa inay qaayibaan oy aqbalaan oy yeelaan iyo inay diidaan oy ku gacan saydhaan dadka labadaa unbay noqonayaan labadaa kooxood ee qaybna xaqiiq yeeshay qaybna ay diiday in xukumkooda adduunka iyo xaalkooda aakhare la caddeeyana waa rukni min arkaani dacwa saddexdaa tiirba marka dacwadu leedahay uunka ilaahay subxaanahu wa tacaala la baro uunka oo la tuso iyo khalqigoo la tuso oo loo caddeeyo waddadii ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga raalli noqon lahaa allana ay ku caabudi lahaayeen oo u mari lahaayeen xaqa marka loo caddeeya hadday aqbalaan oy qaataanna la yidhaahdo adduunkana muslim baad tihiin aakharana jannaad ku waaraysaan insha allahu tacaala hadday diidaanna la yidhaahdo gaalaad tihiin adduunka haddaad joogtaan wixii naga aad naga mudantihiinna waad naga arkaysaan haddaan tabar u helno aakharo soo maaha naar baa idinku waxi la yidhaahdo waa bayaanu xaaya almadcuwiina bacda alqabuuli aw alrafd saddexdaa tir bay dacwadu ku taagan tahay saddexdaa tir bayna kutubta laydin akhri ama aad alifaysaan iyo manaahijta laydin daraasayn iyo aqoontaad hadhi habeenba u jarmaadaysaan inta anbayta yay daaran tahay wax kale ma ah uunka ilaahay subxaanahu wa tacaala la baroo lagu xidho waddadii ay ku caabudi lahayeenoo farta laga saaro hadday ogolaadaan ama diidaanna warkooda la caddeeyo xukumka adduunya iyo midka aakharaba intaa weydiinteen wax ka baxsan ma jiro diinteennu dhammaa intaasa intaa marka hadday tahay kitaabkuna intaan buu ka hadlayay waxa towxiid aad soo marteen ee axkaam aad marteen eed aadaab marteen ee sihiru saalixiin aad marteen waad arkayseen kitaabka marka riyaadu saalixiinku waa kitaabkaa barakaysan ee aan loo kala hadhin rag dhakhaatiiroo waxaa jiray maalinkan ummadda u adeegayey cashirkana hal habeen weligood aan goyn rag ganacsado waxaa jiray maalinkana shaqaysanayoo duqeey ah hal habeenna cashirka aan goynin waayeella waxaa jira iska xanuunsanoo iska duruufaysan oon habeen aan goynin macallimiin dugsi qur-aan dhigto oo jaamacada dhigo oo iskuulo dhigo oo maalinka mashquulsan xilligay nasan lahaayeenna cashirka iman jiray baa jira kitaab layskugu yimid oon wahaabiyo u kala hadhin ayuu kitaabku ahaa warkaa inaad fahanteen beelata intaa waa kaftankayga saa darteed alimaam ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu tamaniyi jiray wuxuu odhan jiray haddaan hal kitaabo riyaad saalixiin oo kale aan yeesho oon adduunka ooga tago waxba ii noqon lahayd isagoo akhriyey oo sharxay oo dhammeeyey dhowr goor kutub badanoo ilaahay ummaddu ku anfacay iska leh wuxuu farta dhexda ka qanini jiray haddaan yeelan lahaa oon alifi lahaa kitaab la mid ah riyaad saalixiinkoo kale ah qabuulka ilaahay siiyey barakada ku jirta cilmiga dhex yaalla tartiibkiisa fanniga uu ka bilaabay min kitaab alikhlaas ilaa baab alistikfaar isku gebagabeeyey kitaab asaga la mid ah oon saxiixaanka ka ahayn oo ka daciif yarna ma jiro waa macluuma lilfaa'ida waxaan saxiixaanka ka ahayn kitaab la qoray oo ka daciif yarna ma jiro oo kitaab xadiioo wadaad alifay saxiixaanka marka laga soo tago saxiixaanku xadiid daciifa kuma jira sida raajixa xadiid laga xoog badan yahay haa oo mid ka xoog badan uu jiro kitaabka marka kitaab barakaysan ayuu ah sidaasuuna ku gebagabay ilaahina waa nagu asturay dadaal badanna waa nagaga baxay haddii cimrigu ilaah nagu soo mar labaad inaan ku celinina waa laga yaabaa laakiin xilligaan ku soo noqdo waxaan u malaynhayaa inay fog tahay allow kaa dhammee oo mar kaa gebagebe bay iga taagnay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay odayaasha beesha wacaysle ayaa waxa ay ka hadleen deegaan lagu magacaabo gallibaax oo u dhexeeya wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo galguduud halkaas oo dhowaan laga saaray askarta dowladda federaalka bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku suganahay naayada gobolka galguduud meesha la yidhaahdo gallibaax magacaygaad maqasheen muggaan ka hadlaaya meesha la yidhaahdo galcad muggaan ka hadlaayay waa ogtihiin waxuu ka dagaalama gaaramardho waxuu ka dagaalama jigjiga waxuu ka dagaalama goray waxuu ka dagaalama adari waxuu ka dagaalama alwaa kuu roon yahay qabri bayax waxuu ka dagaalamay dhagaxbuur waxuu ka dagaalamay alwaa kuu roon goday waxuu ka dagaalamay qabri daharre waa ogtihiin waa taqaaniin xabashadew la dagaalamaayay adunkuna waa kasii xuntihiin dimuqraad iyo bakti ma doorayno rag aan isku diinnahay oon isku kutubnahay oon isjecelnahay aan la joognaa waxaa waaye rabtaad ka tagteen aan joognaa cawd cawayska ku tunteen aan joognaa dadkan waa dad islaamada xijaaban yihiin waa dad alle waa kuuroon yahay galabta odayaasha waxaa isle galabta kalama maqlaydin leenahay galabta ay maqla waa taqaanii waa koodax roobla duge magac loo miskiin maahan meeshaan jooga waa gallibaax weligayna ma imaan waa yimideen haddaan maqlay dabaylay soo qaadeen gooraan midba ma aqaan waxaa waaye meeshaasi tiiriya haddana gallibaaxna ku sina maya waa idin soo daba joogaa saas ogaada waa bilaahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إلهي يا مهدا إسكالة أنيقو كهلا يا مقع وعيسل إيه هدرا كهلا يا قبل كجل جدود وحان إدين شيء إن من يهو وإدين شيء هدا كهرنا يانا إسكو أجر منان إدين دحني ديارة حما أدب جوكتين أو إدين هر جوكتكو هسور ديسين وحما تري دونان waxaa waaye dadkaanu dad diyaarad ka cabsaayana maha waa dad ilaahay ka cabsaaya iska tooba keena odayaasha xumoo caga birilaa oo gaaladu soo adeegsatay ee gaalay sii haaya kahera aninku ilaahay aan qayr ka rajayhina aduna waxaad rajayhaysa haddaad dhimatiinna naar haddaad nooshihiinna dhib intaasaad rajayhaysiin aniguna haddaan dhimanno jinnaan rajayhaynaa waxa alla adka leedihiinu ma jiraan islan haddaad leedihiinna shareecada islaamka iyo kutubaha iyo culummada hamaray idinla jooga dhulka weydiiya haddaad gaalnimadan isaga socohaysiin adinka ogna waxaad ka heshiin aad leedihiin kuwii haddaa idinka tegana allo yaa beriga bal warsada oo laydinka dilay yaa warsada maanta meeshay joogaan ha isku imaanina dhulkaan ha isku soo lugaynina waxaad ka faa'iidaysayna male haddaad timaadiinna waxaa waaye wax idinkala kulma waa arki doonteen san gurguurta waxaan leenahay liyow xasanow waxaan kuu sheegaynaa dadkan xabad ka qaadi maysid waana dhiman doontaa lacagna calooshaada weyn kuma dhammaan doonto xabad ku dheefi mayso adoo garbaad iska dhimaha amba colaa ku dilaaya amba ilaahayaa ku dilaaya waxaan leenahay nihow ummadda nabadgeli waxaa waaye heertolka iyo kulligood qalka ummadda aad gelisay iyo ilmaha saqiirra ah iyo naagaha bilcaamaha ah oo guryaha iska jooga ood ag marmaraysiin oo dudaysiin oo dadkoodii jafka idinkugu jiro oo inuu idinla dagaalo diyaar u yahay ilaahay yaa idinkale laysu gamban yahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد sida aan taariikhda ku hayno islaamka ma kowno ma ahan ama islaamka kow ma ahan cadaw isbeersaday oo gaalo ah ee islaamka ku soo duulay ee diinka ilaahay iyo nuurka inay damiyaan ugu talagalay kowno ma ahan hore ayay u jiri jireen ilaahayna waa jebi jira ilaahayna waxaan uga barnay inuu jebiyo cadowga isbahaystay meelba uu ka yimaadaba ee diinka ilaahay inuu burburiyo isu bahaystay waxaa rabbi owsna tusiyey wax badan inay shallaayta iyo hoog ku dabamaraan haddaanna isbahaysigaani annagu waa ku sabarsannahay oo ilaahay awaamirtiisa ayaan ku shaqaynaynaa waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inay burbur iyo halaag nooga daba maraan annagu kuma xisaabtanno xooggaanya kuma xisaabtanno waxaan ku xisaabtannaa xoogga ilaahay ayaan ku xisaabtannaa waxaan u dagaalanaa diinka ilaahay haddaan dhimanna waxaan rajo ka leenahay rabbigaa inuu jannadiisa nagu marti qaado haddaan nool nahana cisiyaan ku noolaahayna ilaahay idankiis laakiin cadowga isbahaystay ee kitaabka ilaahay duminaya hadda maaka goobta aan joogno gallibaax habeena haddaluu kuron yahay saakay inta ka horaysa habeena ku hoyday ee magaaladii raayo tawxiidka ka taagneed ee gabdhaha xijaabanu joogeen ee diinka ilaahay looga dhaqmaaya habeenaday joogeen aan aragnay inay caways iyo bakti iyo fasaad iyo fusqi inay ku soo kordhiyeen aan aragnay ebedna aan ku ogeyn waxaan ilaahay ballan kula galnay oo mataqaanaa inaan naftayna ku weyna ayaan ballan kula galnay ilaahayna waa naga guulay doonaa waxaan leenahay waa la arkay meel walba oo timideen waa la arkay fasaad ayaad ka dhaliseen nidaam dowladihii cilmaaniga ayoo la arki jira xataa ma ahidiin mooryaan aruurtaad tihiin qabiilla iyo magacooda iyo baktiyaad la baxdeen gabdhaha soomaaliyeed marin habaabiha ayaan dhalanna waxaan leenahay ilmihiinna kala baxa yay idinka tahaluukaynin yay qoortooda qoolgelinin ilaahay toobadiisu waa furantahay ha tooba keenaan diinka islaamkaay ku dhasheen ha u soo naqdaanaan leennahay cadowgana waxaan leennahay haddaad adinku adduunya rajayhaysa annakuna aakhiraan rajayhaynaa adduunyadana halaag adinkaa nooga dabamaraayo ilaahay u soo naqda diinkiisu waa waasac toobadu waa waasac waxaad dimuqraadi leedihiin ood caalamka keenteen annaku ma rabno ilaahayaa dastuur noo soo dejiyey dadka magaaladan deganaay dad waxaa waaye waaye badan iyo wakhti badan raayada tawxiidka kor taagneed ee bartay ku dhaqanka shareecada islaamka bacdamaa ay arkeen cadow isa soo bahaystay oo diinkooda iyo cirdigooda sharaftooda loo soo diray inay yimideen duurka ayay galeen waa naftooda ay ka maareeyeen mujaahidiintuna kabarada ayay uga jirto waa ku dhowraayeen inay ku halaajiyaan ayay sugaayeen ayaguna dib dambe markay ogaadeen khatarta ay meeshaanu leedahay waa isaga huleeleen annaguna hadda maanta galabta annagaa ku sugan galibaax meeshay tageenna ilaa idinka soo guda annaga waxaan ahay beesha wacaasle oo oo ahaa cimaamalayda la yidhaahdo ayaan nahay waxaana hadal kureen ugu baal jiray mujaahidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin aan ugu baal jira waxaan iska bahaysana ama isku maysana waa kitaabka ilaahay waxaan doonaynaa anagu dhaqanka shariicada islaamka waa qabaa'ilada horta xamladu soo martay ee ku tahluukoobay waxaan leenahay ugu baaqaynaa toobadu waa furan tahay cadow ha kasoo laab waa yaqaanaan waxaa ka mid a beesha abgaar ismaanaa ugu horeysa oon ka dhalanay annagu aan jafo ka nahay daanaha waceesle beesha iyada ah waxaan leenahay ha kasoo laabtaano ha kasoo laabtaano cadowga ay garab siiyeen sharaftooda iyo sumcadooda iyo maqalkooda taariikhdooda ma aha inay diinka ilaahay iyo sharaftooda la dagaalamaan ama ay meel uga dhacaan sharaftooda ma ahan annagana haddaan nahay magaca abgaal meel ayay noo dhibeen rag ka badbaadayna waa jiraa rag ku dhacayna waa jiriyaa ayaga sidaasaan leeyahay beelaha soomaaliyeed oo xamlada weli aysan gaarinna waxaan leenahay meelaha ay soo mareen ku cibro qaata iyo waxay ka sameeyeen iska ilaaliyaan leenahay iska ilaaliyaan leenahay ha ku tahallookoobina waxa dowlad la leeyahay maanta dowlad ma aha dowlada cilmaaniya adduunyada waa ka jiraan waxyaabaha ay ummadda kula tacaamulaan iyo nidaamyada ay leeyihin nimankaanu ma laha waa macawisilooy ciyaal fooda dheere ah oo taariku salaada ee iyo la hubeeye la yidhaahdo la kureeyahay niman culama usuu ayuu iftoodeen bakti ay yidhaaheen la dagaalama nimankan waa waa waa diinkaa qaba in lala dagaalamee waa beentood diinama qabo in kitaabka ilaahay lala dagaalamo kitaabka ilahay in garab loo noqdo qaba diinku waxaa waaye culama usuu ah baktigaa u iftooday way ajaran yihiin bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله أولا إله بام هذه السكالة وآخرا إله بام هذه السكالة ما داس وملك الدب وملك باللابتي ملك دمات سنجر مع الله يا إسكالة إسكايا نمهد علينا أسكايا هو شوات أسكايا قال ذا الجبية إلهي وحوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ما دلنا ولكن الله قتلهم ألا دل وما رميت ما قمنا إذ وقت رميت قميسين ولكن الله رمى قمي رمى ألا أياقي ولكن الله رمى قمي ساس أيو ألنا ليهي وأنا إذ أغنى كتابك إلهي بأنه هضلي وأنا سنة نبي أنه هذا الشيء وأغنى قالوا يا هلك راسا يا هلك دبجوغا يا هلك وحصل دوبايو وحان إذين شيغينا وحان نهي بيشا وعايسلا وحان نهين بقول nin oo hubaysan waxaan wax badan isweydiinnay inaan dagaalka galno oon horta bal ilmahayna gaaladaa oo gaaladu wato anuun haddaysan hanuunaynin anu si fiican u galno waa kala dambayn iyo shareecada islaamka waxayna amartay ayaan qaadannay ribaadaan ku jirnay ilaahay baan ajir uga rabnaa allah ayaan baryaynay baryadiinna beriga allah ayaa noo suurageliyey alxamdulilaah waxaan maanta taagannahay waxaan taagannahay gal libaax oo ka tirsan degmada galcadeed oo gobolka gaduud gobolka galgaduud ka mida haddaan nahay beesha wacaysle maanta waxaan isugu soo baxnay cadowgii ilaahay oo hadalla kuurooye halkan soo weeraray oo isbahaystay inaan hadalla kuurooye maantay aanun hadalla farxad iyo reereen iyo allabaryadiis aanun meeshaan u nimaado haddana hadalla diyaar aanun u nahay oo naqoryahayna hubkayna rasaastayna aanun gadaal unaan ula naqanayn oon guryaha dhigayno hadday isku soo dayaan inaan geli doonno waxaad nagu haysataan kitaabka ilaahay oon isku xukumayno waxaad rabtiin meeshaad maanta taagatina taagtiin waana og tihiin alle haddalla kuu roonyaha waana ku ognahay inaad atayska ugu weyn oo gaalada atayska gaalka ugu weyn ad tahay shirib ayaan ka baxshay waxaa waaye shiribkaas waa ii dambay doonaa ee haddalla kuu roonya mihi aan raba aan gaaro xasan gurguurtow adiga iyo waxaad waddo iyo maraykanka gadaalkaa taagan iyo turkiga gadaalkaa taagan waxa ma kuu tarayaan kitaabka ilaahay ayaan haysannaa diinta islaamka ayaan haysannaa waa isku xakunna ilaahayna nasriu noo ballanqaaday wuxuu noo ballanqaaday nasri nasrigana maanta waa haysannaa waa noo bilow adinkana hoog ayaa ilaahay idin ballanqaaday iyo naar inaad gashaan waana ku sabarsannahay oo adduunyada waxaa waaye ninka waa la baara baaritaanka imtixaanka inay taa waa ognahay imtixaankaasna inaan ku guulaysanaan jecelnaa quluubtayna oo saddex biloodaan meel u fadhinaan ko ilmahayni naagayni xoolahayni ka soo kacnay haddaan beesha meesha waa isla nahay halkaas ayaan u joognay marka waxaan kuu sheegayaa xasan gurguurtow adiga iyo waxaad waddo iyo waxaad gadaa hore kaa soo jira iyo waxa reedaha kaa fadha iyo waxa eeyaha hood ad taqaanoo mah kuu dhooban iyo kuwan ataysada gaaloo kaloo meelahaan dhooban oo kuwaan wada waxaan uga digaynaa onu sheegaynaa inaanan kitaabka ilaahay dib unaan uga noqonayni ku dhimanayno ilaahay asigaana abuuray asaa idin soo bixinaaya kitaabkaasaa noo keenay waa waxa noloshayna uu ku xidhan tahay qiyaamanaasaana celinaya asaana nagula xisaabtamayna waxaana rajayhaynaa jinno aan laga baxayn weligeer oo lagu jiraayo aduguna waxaad rajayaysaa naar aad leeda laa yaduuquuna fiihaa bardan walaa sharaaban ilaa xamiiman naarta dhexdeedana wax dhidhima ma leh wax la dhama ma leh ilaa xamiima biyo kulul maahee iyo wagasaaqan carunaareed kuwaas ayaad filanaysiin iyo qof la naaraya maroorka adin afka uga dhigatiin naarta kusha adinkana gadaal idinkaaga baxaayo kaasaad sugaysiin ogaada ogaada haddana ogaada waxaan kaaloon leeyahay waxaan idhi todoba walxatoota ku taal todoba kaleeto waatanaan idhi waxaan idhi atayska gaal waxaan idhi yaan laysku aadin atayska gaal waa xasan gurguurto waa adiga atayska ugu weyn waa orgaga ugu weynaata yaan laysku aadin atayska gaal iyo eeyaha ag tuuran oo taqaan waxaan uga digayaa dadka inay aadaan yaan laysku aadin ataysadaan iyo irdahay ku soo ugaarsadaan yaan laysku aadin ataysadaan iyo irdahay ku soo ugaarsadaan waxaan tubta jihaadka waatanaa heer wacaysloba ka tillaabsanee ku toos how tafaxeedan gaaltun weyn how tafaxeedan gaaltun weyn towbada iyo tawxiidka ku toos how tegin gaaltun weyn oo dogannaar yaan lagugu tuurin togannaar sidaas ayaan isleenahay hadda ka hor ayaa tuurna saartay gaalnimaad noo keentay dhibaatada noo geysa waa ognahay waaga qalbigayna saaman ku leedahay uurkayna kama goyn haddana kuwaa ku ognahay waana kula soconnaa beesha wacayslaana kugu kahdoomi mayso waana ku ogtahay kuwan kaleeto hadda ku kahdoomana waxay arki doonaan wixii ku raaca dhedhamada ay leedahay arki doonaan saan anu kuba u aragnay waxaan u sheegaynaa hadda ka hor gaaladii noo timidayoo adugu soo hogaamisay waxaa waaye wacayslaa tahay waxaa laleeyahay gaal wacayslaa waaye ummadaha kaleo islaamka waxay leeyihin gaalka wacayslo gurguurta ahay ma yimiday haa anu kaan naga bilowda haddaad xabad naga qaadi weysana waxaa tihi haddana abgaal balan balan haddana ma aanu dhinacanka galo hayahaysan anu kaad nugu timid waxaad isan ogaaroo kuwan tii hora waaga ku taalay ogaaloo rajalaha saas ayaad uga baxday waxaa waaye habaan soo dhahnay habaan siinay gaaladii waana ku hallawnay hoygaan lahaynay gubeen gaaladii helinka loo haayo hoosay u jeesteen kuwii gacanta haataay hoogayna geleen gaaladii hagarta weyneed shayaadiintii waa laga hortegay hoyga kuwii jooga hugum iyo waxaa lagu riday holcinaareed hiiraysay uga tageen eegoo kala habaabaay haloodkayna qaaden edoo hogaydu weereed walee gaalhadoodilaan mar kale umaa hilownana moqokari ayay harsadeen iyadoo la ishabaaraayo lama hoos kadib dibay uga huleeleen maxaasay horteen ayagoo hoogay oo baaye hamiinisoba ku dhaya gaaladii hoosta laga jooga hoogayna geleen qalbigu waa holmanaya ah hagoogtayna saareen ayaan la hindhiraynaa oo in haleelyada habar hintirahaysad ma ahayn war hiiraysta oo kakaca dagaal waa lama huraankii hareeraayi hilibkoodana war oo marka layaysana haweysa halagsiye haadana u dhiga haybsha hagartayn habaan ilaahay kaniga waxay ku haminaayeen marka gabaygaasaan ka tirsha berigi horo marka makaad hooga gelisay ee dhibaatadaas gelisa ha ku kahdoomin hanuu imaanin bannaanka naga mar gaalaa tahay gaalna ma rabno muga waxaa waaye nin kasta ha sabro ha adkaysto ceyslow ha la ogaado dhibaatadii uu noo geeyo waa ogtiin xasan gurguurte xasan gurguurte hanaan ugu kahdoomin nagana leexo bannaanka naga mar aakhirkaagaad bagcanta mujaahiintaad ku dhima doontaa insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan caaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي